barnaamijka dhallinyarada maanta
waxna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha maarjna waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim naadan caashe cuudiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo markii hore ahaa baalash leh amaba kaba casey haatan samheereed ganacsi ku haysta magaalada boorama
anigu muddo badan baan ku jiray yaraantaydii ilaa iyo weynaantaydii aan caseeye waan soo ahaa ilaa baabuurmaydhe wax walba waan soo maray marka fahamka aan fahmayo sida aan u fahmayo unbaan u shaqogeliya
sidoo kalena dhegaystayaasha qodobada kale aan caashay u hayno waxaa ka mid ah dhinacii suugaanta
bigiiba malenaya codkan ismaaciilo ammaantaa welbana igaga daran aad iyo aad sheekooyinkaasi iyo kuwo kaleba dhegaystayaashu waxay ku maqli doonaan inta uu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta hase haatee marka horaan u dulmarno qodobada warka caalamka ugu weyn hogaamiyaasha midooda yurub ayaa la filayaa in ay heshiis kama dambaysa oo ku saabsan muhaajiriinta la gaaraan dalka turkiga kulan laba maalmood ah oo soconaya khamiistan iyo jimcaha berri ah kaasoo ka dhacaya magaalada bruseles ajendaha ayaa ah qorshaha aan la isku raacsanayn ee ku aadan in tobannaan kun oo muhaajiriin ah oo sidii dib loogu celin lahaa dalka turkiga si ay u yaraato walaaca ay qabaan waddamada ku yaala bariga yurub sida laga soo xigtay qunsuliyadda dalka jarmalka ee ku taalla magaalada istanbul waxaa maanta la xidhay dhismaha ay degan yihiin diblomaasiyiinta jarmalka ee dalka turkiga ku sugan iyo weliba dugsi kadib walaaca amni oo jira qunsuliyadda ayaa sheegtay in goobahan la xidhay ay ku jiraan safaaradda dalka jarmalka ee ku taalla ankara iyo weliba iskuul uu jarmalku leeyahay oo isagu ku yaala istanbul waxaana warkani uu imanayaa wax ka yar toddobaad un kadib markii weerar bambaano ama gaadhi walxaha qarxa laga buuxiyey lagu qaaday caasimadda dalka turkiga halkaas oo ay ku dhinteen ilaa toddoba iyo soddon qof
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad la socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo laanta afka soomaaliga e v o a si toosa idinkaga imaanaya ismaaciil awdeed sheekooyinka dhowrka aanu hayno waxaa ugu horeeya nin sheekadiisay aad ii soo jiidatay haye waa wiil waa nin dhallinyaro ah hadda laakiin wiilnimo uu ka soo baxay marka wuxuu shaqada ka soo bilaabay meelaha ugu hooseysa ee qofka dhallinyarada ah ama caruurta markay yaryar yihiin ay waayaan cid gacan ku siisa korriinshaha ama ay duruufta baddo kasoo bilaaban sida caseeyaha baabuurta la dhaqo marka ninkan ganacsadahaasi waxaa lagu magacaabaa sakriye maxamed aadan waxa uu shaqada kasoo bilaabay in uu noqdo caruurta kabaha titirta marka kabcaseeyo ahaa haatanna haatanna waa ganacsi buu ku leeyahay mid ka mida suuqyada ku yaala magaalada boorama marka haatanna waa ganacsada markaan kabcaseeyo kasoo bilaabay kabcaseeyu kasoo bilaabay marka cid gacan ku siisa male halkaasuu kasoo bilaabay siduu kor ugu socday hadda wuxuu marayaa inuu markaa ganacsi uu ku leeyahay suuq ku yaala magaalada boorama dhalinyaradii dib mau eegaa dhani wax jira meherada isagoo fadhiyo kale ayaa waxa usoo gelaya dhalinyaradii ama waay wuxuu aad uga sheekeeyaa wiilkan dhalinyarada weliba dadka sii dhoofaaya ee baxa ee dibadaha aada wuxuu ku leey markaad baxdaan ceyru baad ku tiirsan tihiin oo wax laydin siiyo laakiin haddaad joogtaan oo aad isdabartaan oad ku tala gashaan inaad maaragta noloshiina maaraysaan intanaan gaari ka badan baad gaari kartaan markaa sakriye maxamed aadan waxa ay sheekaysteen wariyaha v o a ee magaalada boorama haashingood sakariye maxamed aadan wuxuu meherad ganacsi ku leeyahay gudaha magaalada boorama meheradaasi oo ah nooca loo yaqaano goodhiyaha ee aadka u yaryar sakariye wuxuu hore u ahaan jiray caseeye amase baalashle waxaa kale uu ka shaqayn jiray maydhista baabuurta haddana wuxuu yeeshay meherad ganacsi sakariya waxaan ku weydiinaya goormaad aasaastay goodhidan yar amase meheraddan ganacsi ee samaysa adigu iminka runtii in badan waan meelo badan waan kasoo meelo badan oo kale nooca waan kasoo shaqeeyey laakiin iminka muddo sanad iyo shan bilooda ay ii furanta meesha sakariya maxaad ku iibsaa dukaankaagan ee ka mida badeecadda taalla
Een, horta waad mahadsantahay haashim waxaan ku iibiyaa badeecadayda ugu badan aan ku iibiya horta inta badan waa wax- waa wax- waa waxyaabaha fudud sida sharaabka biyaha een, sigaarka waxyaaba badan oo keega buskudada een, waxyaabahaasa ugu badan oo aan ku iibiyo maana waxyaabaha ugu fudud aan iibiyo nanacyada ciyaalka iyo waxaa dadka kaa iibsada ee macaamiisha kulaha inteed ku qiyaasi kartaa ee wallaahi niyow hadda horta waa noocba waa si een, wakhtiguna isbeddelkiisu leeyahay iminka wakhtigan wakhtigana ku jirnaa waa xagaa markaa een, suuqu kollayba waa soo tarayaa waa sidii hore ku soo wanaagsanaanaya waa- waan ka baxnaa horta jiilaalki sakariya waxa uu ka warramayaa macaamiishiisa dukaanka oo ay ka mid yihiin wiilasha ka shaqaysta baalashka iyo maydhista baabuurta shaqooyinkaasi oo ah shaqooyinkii isagu uu hore u soo maray niyow een, een, runtii een, een, raggu waa kala duwan yahay ama ha yaraada ama ha weynaadee horta inuu shaqayn karo unbaa muhiima nimankan aan shaqada siinayo ee aan sii caawinayo inta ay noloshooda ku soo maaraysan lahaayeen aan- aan aan ka caawinayo horta runtii een, qofku inuu waayaragnimo u lahaadaa muhiima Een, anigu muddo badan baan kusoo jiray yaraantaydii ilaa iyo weynaantaydii aan caseeye waan soo ahaa ilaa baabuur meydhe wax walba waan soo maray marka fahamka aan fahmayo iyo iyo sida aan u fahmayo un baan u shaqogeliyaa caawintan aan sii caawinayo ee aan ka sii caawinayo aan ka caawinayo in in aan qasaacadihii baalashkii iyo wixii burushaantii wixii aan u sii dhiiban oon ku idhaahdo in kolley idinkuna wax soo celiya waa mid anigu aan soo arkin inkastoo aan daryeelka aanan soo arkin haddana wallaahi waa mid waa mid aan- waa mid aniga igu jirto oo aan soo maray seed u macaamishaan markaad wiilka een, u dhiibto baalashka iyo qasacadda uu ku shaqaysanayo iyo burushkii iyo baalashkii markaad u dhiibto s- muxuu kuu soo celiyaa saasa u macaamishaan markuu soo shaqaysto anigu khaasatan waxaan ku leeyahay waa laba kun iyo shan boqol oo shilin oo shilinka ah ayaan ku leeyahay labadaa kun iyo shantaa boqol markaan ka helo wixii kale isagaas kale ama hoga badnaata ama yanoga badnaan Ma isagoo een, faramaran buu ku imanaya wiilka yaryood u dhiibaysaa daasadii uu ku jiro baalashkii iyo burushkii iyo wax walba isagoo farmaran buu imanaya alaabtiiyo kumbireedoo dhammaystiran buu qaadanaya suuqiisuu la gelayaa wixii uu soo shaqaysto unbaan laba kun iyo shan boqol oo shilin anugu aan ku leeyahay daasadiina anaa iskale ifan haddii uu baalashku go'aa oo baalashkii go'ana wixii go'ana waan kala qaybsananaa lacagtiina halkiiba ka sii socotaa ee aniga laii keenayay
kuwa maydhaya een, baabuurta iyagana maxaad u dhiibtaa ee ay kuu soo celiyaan habeenkii ead ku macaamishaan kuwa iyagu baabuurta meedhaya horta iyagu way ka duwan yihin Een, nimankaa baabuurta meedhaya ay waana ka lacag badan hadduu baabuurku hal doorar iyo bar siiyo ama laba doorar uu siiyo runtii een, baaldiga iyo ha- tuwaalada iyo haraaqadaha iyo waxan iyo taydha iyo waxanba baaldigu wuu buuxaa isagaa qaadanaya aniga wuxuu hadduu markaa markaa iyadaa hadduu soo meedhayo ama maantao dhan hadduu haysanayo waa labay kala tahay hadduu maanta un i- mar keliya hadduu gaari uu soo helay un uu igaga doonayo eh, baaldiga kiradiisa iyada laba kun iyo shan boqol oo shilin weeye hadduu maantao dhan soo haysanayana waxa weeye waa afar kun oo shilin iyaduna oo uu maantao dhan kusoo shaqaysanaya ama wax kusoo hela ama wax kusoo waaya markaa dhallinyarta casayayaasha iyo baabuurta maydhaya habeenkii baad is xisaabsaan miya ninba xilliga uu hooyanayo ee uu aniga waxayga ii sido ayuu ii keenaya daasadiina wuu soo agdhigaya intee dakhli kaa soo gashaa adiga markaas
runtii wallaahi in dakhliga iga soo galaay waa ilaa adigu ilaa ilaa dhowr iyo shan- shan iyo afartan kun iyo waxbaa iga soo galaa habase ahaato shan iyo afartan kun faa'iidada iyagu ay qabaan ama dhaqaalaha sida aan aan iyaga ugu hayo ayaa ka badan
ubadkaa een, amase een, carruurtaa yaryar ee ama casayayaasha ama ku shaqaysata een, maydhista baabuurta xaggay lacagta geeyaan yaysa u shaqeeyaan wallaahi dadkani waa dad aad isaga tabar yar runtii tabaryarkana heshiis buu kaga soo baxaayo hadduu soo shaqo tegayo waa inuu toban kunoo shilin hooyaa xaafadii u hooyaa oo waa la xisaabtan xagga waalidkiisa ah marka eh, dadkani agoonna u badan yihiin waa dad adugu iska dayacan wallaahi markaad si waagto arrintan aad carruurta ku taakulaynayso uguna abuuraysa shaqada cid kaa caawisay amase gacan qabad kaa siisay ma jirtaa ood la kaashatay no horta runtii cidna cidna uma bandhigin maanta adaaba ugu horeeya qofkii ugu horreeyey i weydiinaya wax arkay indhahaaga wax ku arkaya Een, habase ahaato caawimaadana waa- waa- waa- waa ta ilaahay ninkuna kolley waa kalsooni ilmaha yar wuxuu ugu soo baxayo inuu lacag soo helayo taana een, taana kolley qof walba dadaalkiisunbaa ku jira
kaasi waxa uu ahaa sakariye maxamed aadan oo ah wiil dhallinyaro ah oo shaqada ka bilaabay ismaaciil oo sidaan dhegeystayaasha horeba ugu sheegnay inuu kabaha caseeyo haddana een, dukaan leh islamarkaana maalgeliya dhallinyarada maraysa heerka isaga uu kasoo gudbay marka waa arrin aad iyo aad ku dayasho u baahan ismaaciilo waan garta waxaan filayaa mudan.
tusaale badan iyo niyadhis badan waxay u tahay dhallinyaro badan oo ina dhegeysanayso laga yaaba qaarkood inay shaqooyin hoose hoose hayaan inay meherad ganacso iyaga loo shaqeeya oo ay cidna wax ka tari karaan ay gaari karaan ay gaadhi karaan aad iyo aad waxay is wareysanayeen wariyaha v o a magaalada boorame haashim sheekh cumar good
haatan caashay waxaa la soo gaadhay xilligii aynu dhegeystayaasha u baahin jiray barnaamijka ay gaar ahaan toddobaadkan waxyaabaha ugu hadalhaynta badnaa shabakada isgaadhsiinta bulshada adiga maxaa kaasoo jeetay adiga shabakadaha bulshada ismaaciil oo horta inta badan waxaan aad u geli jiray oon marmarna fiiriyaa facebook haye marka laakiin waxay ku xiran tahay qof waliba macnaha waqtiga ama firaaqada uu hayo in uu galo shabakadaasi marka maalmaha waa kala baadna wax kale ay mashquuliyeen marka xag- xagganunbaad marka ka heli kartaa waxyaabihii dadku ay aadka u hadalhayeen gaar ahaan dhex ordaya shabakadaha isgaadhsiinta bulshada aad iyo aad wariyaha v o a magaalada waxaanu ka sugaynaa laascaanood cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaashayda sharafta qiimaha ee qadarinta le kusoo dhowaada barnaamijkeenni baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco waxyaabaha ugu xiisaha badan toddobaadkani qodobkeena ugu horreeya aynu kusoo qaadan doonaa dal dumarka ku nool ay darawalnimo gaadhi loo diiday ayaa waxaa ka degay dumar xijaaban oo diyaarada wadaa dhacdo cajiiba oo si weyn u soo jiidatay baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa waxay ka dhacday dalka sacuudiga arabiya kadib markii magaalada jidda ay ka degeen saddex dumara kuwaasoo wada diyaarad rakaaba Ah, dumarka ku nool dalka sacuudiga ayaa loo diiday wadida gaadiidka iskabadaa inay diyaarad kaxeeyaane waxaa kaloo arrintana ay noqotay ah, mid soo jeedatay dadka isticmaala baraha bulshada markii lagu baahiyey haween saddex oo iyagu xijaaban ah, kana dejiyey wadanka sacuudi arabiya diyaarad ay wadeen dumarkan diyaaradaha ka dejiyey dalka sacuudiga ayaa waxa ay u dhasheen dalka brunei waxaana maalintii ay ka dejiyeen diyaaradaha magaalada jidda ee ahayd maalinta xornimada dalkooda maamulka shirkadda diyaaradda ee royal brunei airline ayaa sheegay inaysan lu- ku lahayn arrinta haweenkani wax siyaasada ayna tahay shaqadooda caadiga ah haweenkanina ay yihiin kuwo si weyn dalkooda looga qadariyo qodobka iyaga isna ugu xiisaha badan ee baraha bulshada ayaa wuxuu yahay qaxootiga gelaya wadanka yurub oo bilaabay ay xeelad cusub ay isugu gurayaan webiyada u dhexeeya makedoniya iyo griega xaaladda cakirin ee ka taagan xuduudda u dhexaysa gariiga iyo makedoniya halkaasoo kumanaan qaxootiya ay bilaabeen inay ka gudbaan webiga kala qaybiya labadaas dal wadanka makedoniya ayaa xuduudeeda waxa ay ku xidhay silig si ay uga ilaaliyaan suguluutiga kasoo cararaya dalka siiriya iyo dalalka kale qaxootigan ayaa hadda waxa ay bilaabeen xeelad cusub ay ku gelayaan dalkaasi iyagoo si dirqi ah uga gudbaya webiga kala qaybiya gariiga iyo makedoniya caruur waayeel dumar iyo dhalinyaro ayaa la arkaya iyagoo adeegsanaya xadhko waaweyn ay raacayaan iyagoo kaga gudbaya labada webi ee u dhexeeya waddankaasi qaarkoodna ay dhibaato kala kulmeen halkaana ay ku dhinteen oo qodobka kale isna ugu xiisaha badan aynu kusoo qaadan doono toddobaadkan baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalaynta badan yahay iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa dhegaystayaal wuxuu yahay macalimadu dhalatay dalka falastiin kuna barbaartay xeryaha qaxootiga ee ku taala xeri qaxooti oo ku taala baytlaxam ayaa ku guuleysatay abaalmarin hal milyan oo dollar ah oo ay ku mutaysatay habka wanaagsan ee ardayda wax ugu dhigto islamarkaana u guddoonsiiyey abaalmarintaasi sheekh maxamed bin rashiid al makhtuum ra-iisul wasaaraha imaaraadka carabta macalimadan oo lagu magacaabo xanaan al xuruub ayaa waxay wax ka dhigtaa dugsi sare oo ku yaala ah, deegaankaasi waxaana ay biladani ku muuteysatay sida wanaagsan ay wax u barto ubadkaasi waxaana la sheegay macalimadan waxyaabaha u sahlay inay ku guuleysata abaalmarintan inay tahay khibradii ay ka dhaxshay xeryaha qaxootiga ee ay ku soo kortay taas oo la timid xirfad mihinadeed oo aqoon ay ku dhisan tahay si ay u barto ubadka falastiiniyiinta ee dhibaatada faraha badan ee haysato qodobkeena ugu dambeeya aynu kusoo qaadan doono baraha bulshada ayaa wuxuu yahay toddobaadkan waxaa si weyn looga hadalaya baraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabaco maroodi ku soo noqday oo waddanka soomaaliya maroodiga soddon jirka oo lagu magacaabo morgan ayaa waxay ku qaadatay saddex toddobaad siduu gudaha gudaha soomaaliya u geli lahaa wuxuuna lugeeyey boqolaal kilomitir maroodigan ayaa waxa uu socdaalka ka soo bilaabay webiga taana ee qeybta waqooyi ee dalka kenya ilaaliyaasha duurjoogta kenya ee la socday dhaqdhaqaaqa maroodigan ayaa waxay sheegeen in safarka maroodiga uu sameeyey inay muujinayso in xaalka soomaaliya ee kenya hadda uu noqonayo mid soo yaraanaya khatarta duurjoogta ay la kulmayso waxaa la rumaysanyay in sababaha maroodigan oo u tegi waayey soomaaliya muddo tobanaan sana ah arrimaha la xidhiidha dhanka ammaanka ee saameeyey dad iyo duurjoogba socdaalka maroodigan oo lagu magacaabo morgan ayaa wuxuu noqonayaa mid gelaya taariikhda caalamka waana arrin aan horey u dhicin ayay yidhaahdeen dadka isticmaalo baraha bulshada iyo mareegaha laysugu yimaado ah kuwaasoo si weyn u soo qaatay sawiro qaarkoodna ay soo dhoweeyeen maroodigaasi intaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a cabdikariin olol oo xubintaasi gaar ahaan waxyaaba ugu hadalhaynta badan social mediaha ama shabakadaha isgaadhsiinta bulshada inaa la socodsiinaya n hadday kusoo dhacda waxyaabaha shabakadaha markaa hadalaynta badan iminka waad la socotaa aad iyo aad wuxuu yiri dumar iyagoo loo diiduu yiri inay dee inay gawaaridii kaxeeyaan ayaa waxaa ka deguu yiri dumar xijaaban oo diyaarado wada Haye.
marka waa ishii bugtaa ku bikacso iyo maroodiga intaa socda iska socdee horta inuu soddon jir yahayna sida lagu ogaadana su-aal bayaan ka qabaa ismaaciilow magaca morgankana ma halka laga keenana su-aala ka taagan yaa magacuu bixiyey yaa daba socday waxyaabahaasoo dhan dadku way isweydiinayaan waxaa jira dunida duurjoogta cid baa ilaashata haye yay noo sheegay inuu meesha marayo xitaa haye inuu meesha tegay cid baa soo warisay ciddaasaa xogtiisa marka haysay intuu socdo iska xaragoona dad baa daba socday oo xitaa ilaala waqti- ka hayay xitaa waqtigii socday bay soo sheegeen mm, inta mitiru socday intaasoo dhan buu socdaa haye marka marka amnigiisa sidee loo sugay le markii hore maroodigan waxbaa ceriyey oo oo ka eriyey meeshuu joogay maroodiga wuxuu u baahan yahay meel kayna oo jiqu u baahan yahay marka halkii wuu ka cararaal yiri haddana wuu soo noqday marka inta uu soo marayay ma dhul bannaan bay ahayd ma dhul howda bay ahayd sidaynu wakaaladaha wararka waaweyn ku maqlaynay waxa xiisaha gaarka ah lahaaba ee ay u muujinayeen in xaaladdu isbedel ku yimi waxay ahayd in xitaa maroodigii uu dib u soo noqday marka wuu soo hiloobay uu soo hiloobay aad iyo aad aad iyo aad haatanna waa dhinacii sugaantan malaynaya ismaaciil ow hees aad u qurux badan baan maqlaya mar dhaweydo aad ammaantii ku dhammaatay haye hay heestaasee ku luuqay horta waxaa ku looqaya maxamed biike welibana heestan weedhsame xaaskiisa mar- Ha.
markuu aroosanayay abwaankii isaga laftigiisa markaa abwaanka heesta midhaheeda samaystay balaynu eegno
goortaan isananaa
هاي حبك برشيد ذا ليري اسماعيل هو حبك بر- كل إذا أف صومالي قد يقبض يهرتا oo marka oo حبك marka برشيد هرتا وأوجها هنا كتمد شنده مركا ملب كان لقى ميرة هرادي جنيتها مركا هرادي جاس halka suma sii dhaafi cashay karo waxaa la odhan jiray een, eh, marka qolka la isgelinaya weye baa la Ay.
yidhaahdaa hebel adaa waxaa iga badiye Ay, marka ma doonayo inaan dhex galo ay xabag barasheed maxaa la yidhahda ismaaciil sheekada intaasaan Cash- sheegay ma kasii fogtaa cashay mar haddaad malabkana keentay Ah, aad tidhi waa qayb gaarana waa ruugi Hadalka- jirna anaga sida xanjadii hadalkaa lagama daba tegayo haatana jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha
haddii aynu ku horrayno xalay waxaa la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan koobka champions leaga kulanka gegada kamnuu ka dhacay ee naadiga kubadda cagta barcelona iyo arsenal ayaa waxa uu ahaa kulan si weyn loo wada sugayay kana mid ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee champions leaga toddobaadkan dhacay ciyaarta daqiiqadii sideed iyo tobanaad ayaa ciyaaryahan naima u dheliyey goolkii koowaad ee naadiga kubadda cagta barcelona iyadoo arsenal oo hore laba gooli waxba loogu soo lahaa kadib kulan ka dhacay gegada emirates stadium ee dalka ingiriiska iskuna dayeysay in ay guriga kamnuu ee barcelona natiijadii hore mid ka duwan ay samayso si markaasi ay rajadeedii horyaalka champions league ay meesha ugu hayso ayaan u suuragelin waxaase daqiiqadii koow iyo kontonaad markay ahayd arsenal neefta ku soo celiyey moxamed elneni oo u dhaliyey goolka bareejada laakiin afar iyo toban daqiiqa kadib louis suares ayaa gool aad iyo aad u cajiib badnaa ka dhaliyay naadiga kubadda cagta arsenal kana dhigay ciyaarta laba gool iyo gool messi ayaa laba daqiiqo markii ay ciyaarta ka harsan tahay goolkii saddexaad naadiga kubadda cagta arsenal dabadhaafiyey ciyaarta sagaashanka daqiiqa loogu talagalay waxa ay ku dhammaatay saddex gool iyo gool waxaana labada lug marka la isku daro ay ku dhammaatay shan gool iyo gool sidoo kale kulan kale oo xiiso badan ee gegada allianz arena stadium ee bayern munich ay ku ciyaarto ku dhex martay labada kooxood juventus iyo bayern munich iyadoo lugtii koowaad la xasuusto garoonka juventus stadium ay laba gool iyo laba gool labada kooxood ku kasoo kala dhammaysteen ayaa naadiga juventus waxay ku bilaabatay dardar xoogan kadib daqiiqadii shanaad markii ay marayso ayaa ciyaaryahan paul bagba u dhaliyay naadiga kubadda cagta juventus goolka koowaad waxaase markaa kadib laba gool iyo waxba gaarsiiyey juan quadrado bayern munich isma aysan dhiganin waxaana ciyaaryahan robert lavandowiski u dhaliyey goolkii koowaad ee naadiga bayern munich daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad iyadoo sagaashanka daqiiqo markay ku taagan tahayna uu u berberiyey thomas muller ciyaartan waxay noqotay laba gool iyo laba gool taa oo micnaheedu ay tahay in labada kooxoodba labada garoon marka lagu soo kala ciyaaray laba iyo laba wakhtiga loogu talagalay ay ku kala dhamaysteen hase yeeshee wakhti dheeraad oo lagu daray ayaa ciyaaryahan thiago alcantara u dhaliyey daqiiqadii boqol iyo sideedaad gool ay kasoo wada shaqeen ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta bayern munich taa waxay ka dhigtay in niyad jab xoogan uu juventus soo gaaro maadaama laba gool ay ku horumartay inta laga soo bareejeeyey saddex loogu bedelay ayaa haddana laba daqiiq uun kadib markii thiago alcantara goolkaasi uu dhaliyey waxa uu afriyay naadiga kubadda cagta juventus ciyaaryahan kingsley coman ciyaartan waxay ku dhammaatay afar gool iyo laba gool marka labada lugood la isku darana waxa ay noqotay lix gool iyo afar goolasha guud ahaan labadaasi kooxday iska dhaliyeen waxay ahaayeen toban sidaa daraaddeed juventus waxay ku guuldareysatay in ay wareega quarter finaalaha ama sideed dhammaadka u gudubto halkaa waxaa ka soo baxay kooxaha barcelona iyo bayern munich maalinta jimcaha ayaa dalka switzerland isku aadka uu ka dhici doonaa waxaana sideedda kooxood ee soo baxay ay yihiin atletico madrid oo maalin ka horreysay ka adkaatay naadiga b s v eindhoven oo rigoorooyin cajiib badanna ay uga adkaatay taasoo ka mid ahayd rigoorooyinkii ugu dheeraayay abid champions leaga taariikhda inta la xasuusto laisla gaaro kadib markii labada kooxood ay goolla'aan ku dhammaysteen rigoorooyinkana sideed iyo toddobo ay wada gaareen kooxaha haddaba champions league ay sideedaad usoo gudbay kala yihiin atletico madrid barcelona bayern munich benfica manchester city oo markii ugu horreysay taariikhda iyana wareegga sideedaad usoo baxday paris saint germany oo faransiisa real madrid oo spain balsberg waxaana dhammaantooda ay yihiin kooxo doonaya in ay gaaraan magaalada milan oo faynalaha champions leaga lagu qaban doono sideed iyo labaatanka mey sanadkan aynu ku guda jirno isku aadka maalinta jimcaha ayaa la samayn doonaa waxaana laga yaabaa inay isku aadaan laba kooxood oo isku wadana waxaa dhegaystayaal sidoo kale maanta la dheeli doonaa kulamo ka tirsan yuruba league gaar ahaan lugta labaad ee wareegga lix tobanaad iyadoo lugtii koowaad hore loo soo ciyaaray waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan bayan liverkusen iyo valerial lazio waxay martgelin doontaa sbat braga valencia iyo atletico bilbao ayaa dheeli doona anderleekh ayaa gegadeeda kula ciyaari doonta naadiga kubadda cagta ee shakhtar dunesk fenerbahj waxay u socdaali doontaa braga united manchester united waxay gegadeeda old traver kula ciyaari doonta liverpool iyadoo lugti kood la xasuustay laba gool iyo waxba naadiga liverpool ay kusoo awdraanatay sevilla iyo f c basel ayaa dheli doona tottenham hotspur guuldaro xanuun badan kala soo kulantay naadiga borussia dortmund ayaa gegadeeda white hartland stadium kula ciyaari doonta naadiga waddanka germany ka socota dhegaystayaal xubintii cayaarahan halka inoo joogto
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay xubinta cayaaraha ayaad la socoteen oo idinkaga imaanaysay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciil maxay noo xigay waxaan filayaa markan waa dhinacaagi haddaan markii hore biigkee soo qabtay dhinacayga haddii mar aad usoo tuurto dhegeystayaashana dhegeysanaya dhalinyaradoo dhan xataa way iska garanayaan haye laba codon kala dhicin maandeeq iyo axmed cali cigaal heesan duugoobin daalacan codkaasi macaan ee axmed cali cigaal iyo faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq heesta daalacan ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o intaan mar kale hawada ku kulmayno waa anigoo ah caashi ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada maxamed cabdi sandeere noo joogay dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.